ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labada bisha jumaadul uula sanadka hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii aad oo xiriira in ka badan toban ruux oo ku dhaawacmay bamgacmeed koox goonigoosad ah ay ku tuureen suuq ku yaala gobolka kashmiir doorashada madaxtinimo ee maraykanka howlgu inay berri ka bilaabato waddankaas iyadoo xilkaas ay ku tartamayaan laba musharax hogaamiyaha milatariga ah ee gacanta ku haya talada suudaan ayaa xilka qaadis ku sameeyey dhowr wasiiro ah oo ka tirsan xukuumaddiisa isagoo ku beddelay kuwo kale kooxda xuutiyiinta ah ee shaacada ah ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta shisheeye ee maraya badda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sidee hayay kooxda r s f ee taageerada ka hesha imaaraadka carabta u beegsataa masaajidda ku yaalla waddanka suudaan kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي
waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhoweeyaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii aad oo xiriira haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka godoonsanaya khaza waxaan maanta oo isniin ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol sagaashan iyo shanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza canugu yar oo ay ciidanka yuhuudda ku dileen daanta galbeed iyo dagaallo lagu jebiyey sahaynada yuhuudda haddabaan ku horreyna duqeymaha warbaahinta ku sugan marinka godoonsan ee khaza ayaa waxay ku soo waramaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ee duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ku burburiyeen laba guru ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza afhayeenka waaxda gargaarka degdega maxamuud basal ayaa wuxuu warbaahinta la wadaagay in labada guru ay ciidanka yuhuudda duqeymaha ka geysteen ay ka soo saareen dad badan oo shuhaado iyo dhaawaciis kugu jira mana wasan xusan afhayeenka tirada rasmiga ay dadkaasi ahaayeen isagoona intaas sii dhaaciyey inay shuhaadada iyo dhaawacyada u kaxeeyeen isbitaalka almacmadaaniye ku yaala isla bariga magaalada khaza wariye ka shaqeeya telefishinka aljaziira kuna sugan bariga magaalada khaza ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in lix ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba la keenay isbitaalka almacmadaani kuwaasoo ka mid ah qosaskii lagu beegsaday duqeymaha yuhuuddu ka geysteen xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza waxaana uu sidoo kale sheegay wariyahani in dadka deegaanka iyo kooxaha gargaarka degdega oo iskaashanaya ay baadigob ugu jiraan dadka ku hosxandhiban burburka dhagaxaanta ee shuhaadada iyo dhaawaciiskugu jira kuwaasoo ka kooban dumar iyo carruur ila waridda la hadlay wakaaladda wararkii anaadol ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada saanad yuhuudda ay beegsadeen guryo ku yaala xaafadda tufaax iyagoona burburin dhammaystiran u geystay guryaha iyo waxyaabihii ay dadku isticmaalayeen waxayna intaas sii raaciyeen goobjoogayaasha in tirada ay soo saareen oo shuhaadada iyo dhaawacyada ah ay ka badan yihiin kuwa ku hosxandhiban burburka dhagaxaanta iyo bira shubka hoostooda kuwaasoo aynasan suuragal lahayn in halkaas laga soo saaro balse dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka degdega ayaa dadaallo ugu jira sidii ay u soo saari lahaayeen dadkaasi iyagoona adeegsanaya qalabta iyo ahaan liitaa geesta kale waxay ciidamada saynad yuhuudda weerar aad u xooggan oo rasaaseen ay ku qaadeen guri ay degan yihiin dad shacaba oo ku yaala deegaanka talal hawa ee galbeedka magaalada khaza weerarkan rasaaseenta ayaana waxaa berber socday madaafiicda goobta ay ciidanka yuhuudda ku garaaceen aaggaasi waxaana midda ay sababtay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale guri ku yaala mashruuca biitilaahi ayay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqayn aadu culus oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kooxaha gargaarka degdega ayaa waxay ku waramayaan in burburka dhagaxaanta hoostooda ay ka soo saareen laba haween oo falastiiniyiin ah iyo tiro kale oo carruur ah kuwaasoo ay ciidanka yuhuudda hore ugu beegsadeen guri ku yaalo xerada anuseeraad ee bartamaha marinka khaza hooyo iyo laba carruur oo idhasha ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqayn aado culus oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka qarbatil cades ee ku taala waqooyiga magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka khaza iyo waddanka masar khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ka dhashay duqayn aado culus oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada jabaaliya ee goodoonka ku jirta waxaana duuqaymahaasoo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ay burburin xooggan u geysteen guryihii la beegsaday waxaana sidoo kale ciidamada yuhuudda xeradani ka geysteen weerar aadu culus oo rasaaseen ah waxaana weerarkaasi ku shahiiday dad falastiiniyiin ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqayn aadu xooggan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiday siddeed ruux oo afar ka mid deeyiin carruur yaryar halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxaana duqayntan si gaar uga dhacday guri ay degan yihiin qoys shacaba oo ku yaala xaafadda sheekh naasir ee bariga magaalada khanyunis sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqayn aadu xooggan ka geysteen xerada shaabuur ah ee magaalada rafax waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale howlgallo burburinaya ka wadaan isbitaalada ku yaala waqooyiga marinka khaza waxaa bishii labaad sii galaya howlgalka dulmiga ay ciidanka yuhuudda ku qaadeen deegaanada waqooyiga marinka khaza dhaca waxayna duqimo aad u xoogan la bigsanayaan isbitaalada kamaal cadwaan al indinuusi iyo weliba isbitaalka al cawdah oo dhammaantooda ka mid ah isbitaalada ku yaala waqooyiga marinka khaza agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan daktar xasaam abuusafiya ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen qaybta lagu dabiiba carruurta ee isbitaalka kamaal cadwaan waxaana uu sheegay in haatan ay xaaladaada ku sugan yihiin carruur fara badan oo dhaawacyo halisaha qaba kuwaasoo horey ciidanka yuhuud ugu soo duqeeyeen goobihii ay ku sugnaayeen weriye ku sugan waqooyiga marinka khaza ayaa wuxuu soo warinayaa in ciidamada sayneed yuhuudda ay madaafiicda goobta ku garaaceen isbitaalka alcawda ee ku yaala xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda cirka iyo dhulka ay ka duqeynayaan isbitaalka lendunuusa isna ku yaala marinka goodoonsan ee khaza waxayna duuqimaas iyaguna sababeen waxyeello kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ee ku sugan isbitaalada kuwaasoo iskugu jira bukaano barakacyaal iyo weliba howlwadeennada isbitaalka wargeys ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegay in ciidamada saynada yuhuudda aysan daliil cad u haynin in isbitaalada ay sidaas u duuqaynayaan go'doonkan ay ku hayaan xukugalladan ay ka geysanayaan inay ku jiraan xubno ka tirsan kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta iyo in halkaasi uu yahay saldhig laga soo abaabulo dagaallada ay la kulmayaan shacabkooda iyo weliba ciidamadooda dulmiga badan waxayna midaasi ku tusinaysaa in ciidamada yuhuudda isbitaaladan u bigsanayaan inay ku sugan yihiin dad shacab falastiiniyiinna oo keliya ayna dantooda aysan ahayn in halkaasi ay ku jiraan xubno ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istiishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa wuxuu gaarayaa ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon iyo lix ruux halkay dhawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan siddeetan iyo lix ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun saddex boqol afartan iyo kow ruux halkay dhawcuduna maraya in ka badan boqol iyo laba kun boqol toban iyo shan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantaa in muddo saddex iyo toban bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidanka yuhuudda si isku mid a u duuqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuudda ayna si arxandarra u beegsanayeen dadka barakacyaasha ah geesta kale ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay toogasho ku dileen canug yar oo falastiiniya kaasoo u socday madraso ku taala bartamaha magaalada alkhaliil ee daanta galbeed xilligii ay toogashada dhicisaayeen ciidanka yuhuud wuxuu ku soo galeen magaaladani halkaasoo ay dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadka shacabka reedkii aan waxba galaabsan hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in wiilka ay ciidamada yuhuudda toogashada ku dileen ay da'diisu ahayd afar iyo toban sanno waxayna ka dhawaajisay inuu u shahiiday dhaawac ka soo gaaray toogashadani maadaamaay ciidamada saanada yuhuuddu diideen in halka uu ku dhaawacmay laga qaado xubno ka tirsan gurmadka reedka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada yuhuudda iyo cariif jaabir oo hawiilka shahiiday ay waddada ka xirteen waxaana uu xilligaasi ahaa mid doonaya inuu madrasada lug ku aado isagoo aan isticmaalaynin wax gaadiid ah cariif ayaana wuxuu isku dayay inuu iska wareejiyo silaga lagu geedaamayey waddada waxaana isla markiiba toogasho bareera la dhacay daalimiinta yuhuudda wiilkan yar ayaa wuxuu ka mid ah afartan carruur oo ay ciidamada yuhuudda u diideen inay isticmaalaan waddadani si ay u aadaan madrasadooda ciidamada saanada yuhuudda ayaana xirtay waddadani kadib weerarkii weynaa ee duufaanulaksa ee dhacay toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxayna dib u fureen kadib markii uu bilowday caamdaraasiga cusub ee waxbarashada saddex bilood ka hor iyagoona mar kale xidhay maalintii shalay mana la oga sababta rasmiga ay u xidheen dadka ku nool bartamaha magaalada alkhaliil ee daanta galbeed ayaa waxay la kulmayaan go'doomin adag oo uga imaanaysa dhanka ciidamada dulmiga badan ee saanada yuhuudda tan iyo intii uu bilowday dagaalka ghaza ciidamada yuhuudda ayaana waxay si barira weerar ay u geysanayaan magaalooyin ku yaala daanta galbeed iyo weliba magaalada barakaysan alquduus si maalinle ayayna ciidanka yuhuudda weeraro ugu qaadayaan deegaanada daanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin dhanka kale dagaalyahanada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta ayaa weeraro kala duwan la beegsaday ciidamada cadowga yuhuudda ee dulmiga ka wada falastiin gaar ahaan marinka goodoonsan ee khaza iyo daanta galbeed weerarada ciidamada yuhuudda lagu beegsaday ayaana waxay iskugu jiraan kamayno weeraro toos ah iyo qaraxyo dhulka lagu aasay oo ay ku baabeen ciidamada yuhuudda talis ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin marinka nitsaariim ee waqooyiga qidaaca khaza ayay ciidamada muqaamada duuqeymo aad u xoogan ku garaaceen waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray ciidamada cadowga yuhuudda sidoo kale kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa deegaanka safdaawiya ee waqooyiga marinka khaza ayaa waxay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta la beegsadeen weerar aad u culus oo gantaalka alyaasiin boqol iyo shan loo adeegsaday canaasirtan ka tirsan yuhuudda ayaana waxay wateen gaari cagafcagaf ah goobta aynu ku basbeelay kadib markii uu haleelay gantaalka alyaasiin halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari gaarigaas la socotay sidoo kale dagaalyahanada wax iskacaabiinta falastiiniyiinta ayaa waxay la wareegeen diyaaradda ay leeyihiin ciidamada yuhuudda xilli ay ku sugnayd hawada sare ee magaalada khaza kuna jirtay howlo basaasnimo ah kooxda muqaamada ayaana waxay gacanta ku dhigeen diyaaradda iyo weliba xogtii ay siday qaybo ka mid ah deegaanada daanta galbeed ayaana wuxuu dagaal xoogan ku dhex maray dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada saanada yuhuudda waxaana halkaas looga itaalroonaaday oo jab xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada dulmiga ku yimid daanta galbeed iyaguna laga gubay gawaari ay wateen sidoo kale waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta beegsadeen goob ay ku sugnaayeen yuhuudda xoogga lagu deegaamayo dhulka falastiin oo ku taala mandiqada shaakiid ee dhacda galbeedka magaalada jiniin ee daanta galbeed waxayna ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta rasaas la dhaceen mustawdiniinta yuhuudda iyadoona uu halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo mustawdiniintaasi gaaray
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الوسط وفي إشراقة الفلق waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda ah oo aan kusoo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim waad mahadsan tahay haashim in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay bam gacmeed ay koox goonigoosadah ku tuureen suuq ku yaala gobolka kashmiir wararkaynaga soo gaaraya gobolka kashmiir ayaa ku waramaya in weerar loo adeegsay bam gacmeed oo ay ka dambeeyeen koox goonigoosad ah islamarkaana dagaal kula jira dowladda hindiya ayaa shalay oo xadayd ka dhacay suuq ku yaala magaalada sinarajar oo ah caasimada qaybta ay hindiya ka haysato gobolka kashmiir ee gumaysiga ku jira sarkaal u hadlay booliiska hindiya ayaa sheegay in koob iyo toban ruux dad aan ka yarayn ay ku dhaawacmeen bam gacmeedkan kadib markii dablay hubaysan hay bam gacmeed kusoo tuureen ciidamada ammaanka oo ku sugnaa suuqa ah oo xilligaas ahaa mid ay buuxeen dad badan isagoo u warramayay sarkaalkan booliis wakaaladda wararkee royters ayaa intaa ku daray in kooxda hubaysan ay ku guuldaraysteen hadafkooda islamarkaana ay dhaawacyo kasoo gaareen koob iyo toban qof oo loola carray goobaha caafimaadka kuwaas oo ku tilmaamay inay ku sugan yihiin xaalad caafimaad oo degan kooxdan hubaysan ayaa tobanaan sano dagaal kula jirta ciidamada hindiya waxayna dileen kumanaan ka tirsan askarta dowladooda gobolka kashmiir oo ay leeyihiin muslimiinta waxaa muddo dheer gumaysi ku haya dowladda hindiya waxayna ka jareen caalamka intiisa kale waxayna marar badan dhibaatooyin guracan u geysteen muslimiinta iyagoona si adag ula dagaalamaya ragga iyo dumarka ka muuqata shaacirta islaamka geeska kale doorashada madaxtinimada ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay beri ka bilaabato dalkaasi iyadoona qabashada xilkan ay ku tartamayaan laba musharax shanta bisha noofembar laba kun afariyo labaatanka oo ku beegan maalinta berito talaado ah waxaa la filayaa inay waddanka maraykanka ka bilaabato doorashada madaxtinimada oo ay ku tartamayaan laba musharax oo ka kala socda waxa loogu yero xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga waxay wataan xilkana u rabaan donald trump oo horey madaxweyne uga soo noqday dalka maraykanka muddo xileedkii ka horeeyey kan hadda jooga joe biden iyo haweeneyda lagu magacaabo kamala haris oo ay wataan xisbiga dimuqraadiga xilligaana madaxweyne ku-xigeenka ah dalka maraykanka mid weliba oo ka mid ah labada musharax wuxuu wataa ololihiisa iyadoona dadka ameerikaanka ay ku beerlaxowsanayaan inay ka samad bixinayaan dhibaatooyinka ay wajahayaan waxna ka bedelayo siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka xilligan uu kula dhaqmayo adduunka maadaama dadka u dhashay maraykanka qaarkood ay dalbanayaan in la joojiyo dagaalka uu maraykanka kaga jiro bariga dhexe ayna dareemayaan cabsi xoogan oo kusoo foodla iyaga ayaa mid kasta oo ka mid ah labada musharax wuxuu aada ugu dadaalayahay inuu ololihiisa ka meelmaryo ay qadyaan iyo inuu isaga soo afjari doono si ay u helaan codka ay doonayaan maadaama donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ay la tartamayso qof dumar ah isla markaana horey aysan waddanka maraykanka haweeney madax uga soo noqon waxay dadka u dhundulolo siyaasadda maraykanka ay aaminsan yihiin inaysan wax sal ahayn in dalka maraykanka ay qof dumar ah ay madax ka noqoto hase ahaatee waa la arki doonaa halka ay ku biishabato arrintooda musharaxiinta ayaa labadoodu waxay wataan dad aada u fara badan oo taageerayaashooda ah waa donald trump madaxweynihii hore maraykanka iyo kamala haris dhinaca kale hogaamiyaha militariga ah ee gacanta ku haya talada suudaan ayaa xilkaqaadis ku sameeyay wasiiro dhowr ah oo ka tirsan xukuumaddiisa isagoona ku bedelay kuwo kale madaxa golaha sare ee suudaan ninka lagu magacaabo cabdulfataax al burhaan ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiirada arrimaha dibadda warfaafinta iyo midka u qaabilsan waxaa loogu yero awqaafta bayaan ka soo baxay golaha sare ee suudaan ayaa lagu sheegay in al burhaan uu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda xuseen al cawdo cali kuna bedelay cali yuusuf oo jagadiisa xilligan ku fadhiya isagoo hadalkiisa sii wata sidoo kale waxa uu intaa ku daray uu xilka ka casilay wasiirka warfaafinta iyo kan u qaabilsan waxa ay ugu yeeraan arrimaha diinta iyo awqaafta islamarkaana lagu bedelay khaalid cali oo ah wasiirka warfaafinta iyo cumar bakhiid oo ah wasiirka waxa ay ugu yeeraan diinta iyo awqaafta arrintan ayaa timid kadib markii golaha wasiirada dowladda suudaan ay shaaciyeen islamarkaana go-aamiyeen in jagooyinkan loo magacaabo dad cusub siday warka u dhigeen sidoo kale waxay kusoo eedeeyeen iyada uu waddankaasi ka socda dagaal dabadheeraaday oo ay xukuumadda suudaan kula jirto kooxda r s f oo uu hogaamiyo maxamed xamdaan doqlo kaasoo ilaa iyo haatan dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ka socda dadka shacabka ee ku nool dalkaasna uu khasaarooyin ba-an dhaxalsiiyey ugu dambeyntii kooxda xuutiyiinta shiicada ah ee ka dagaalama dalka yemen ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta shisheeye ee maraya badda maleeshiyaadka taagta daran ee xuutiyiinta ee maamul qaybo ka mid a dalka yemen oo dhowaan beegsi ku hayay maraakiibta shisheeye ee maraya badda casi oo baxrul carab ayaa mar kale ku hanjabay inay si gaara u bartilmaameedsan doonaan maraakiibta uu leeyahay maamulka yahuudda ee maraya badda waxay tibaaxeen in xogo sirdoon oo ay helayaan ay sheegayaan in shirkadaha yahuuddu ay bilaabeen in shixnadahooda ay ka iibiyaan shirkado kale si ay uga xeeladaystaan weerarada ay kala kulmayaan gudaha badda afhayeenka kooxda xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan wax tixigelin ah siin doonin haddii ay badda soo maraan maraakiibta uu asal ahaan leeyahay maamulka yahuudda oo laga bedelay calanka watay markabka ama qof kale iska leh isagoona uga digay dhammaan shirkadaha la macaamilaya yahuudda ee ku howlan arrimahan maleeshiyaadka murtasaqada xuutiyiinta ayaa taageero xoogan ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa waxay marar badan fuuliyeen weeraro kala duwan oo dhanka badda ah islamarkaana ay khasaarooyin lixaad leh kasoo gaareen maraakiibta la beegsaday maleeshiyaadkan xuutiyiinta ayaa lafdhuungashe ku noqday isbahaysiga uu bandiirada u sido maraykanka ee lagula dagaalamayo kooxda xuutiyiinta wadamada reer galbeedka horboodaya loolanka ka dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaa ka mid ah maraykanka ingiriiska talyaaniga jarmalka faransiiska iyo wadamo kale oo si dadban u faragelinaya dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad kusoo dhowaataan warbixin ku saabsan sida ay kooxda r s f ee taageerada ka hesha imaaraadka carabta ay u beegsadaan masaajida ku yaala waddanka suudaan waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji qaar ka mid ah gobollada dalka suudaan beegsigan gurnacan ayaana keenay burburka iyo duminta tobannaan masjid iyo madaaris lagu barto qur'aanka kariimka ah tan iyo bilooyinkii tegayna maleeshiyaadka uu hogaamiyo dagaal oogaha maxamed xamdaan doqlo ee gurmadka degdega ah ayaa masaajidda dalka suudaan ka geysanayay falal murugo leh oo lagu burburinayay dhismooyinka masaajidda iyadoona lagu leynayay gudahooda tobannaan qof oo iskugu jirta culimmada iyo muslimiinta reer suudaan tallaabadan ay maleeshiyaadka jaanjawiidka ah kula kacayeen masaajidda ayaana dadka reer suudaan ku dhalisay walwal iyo cabsi ku aadan in ay magaalooyinkooda ka dabar go'aan astaamaha diinta islaamka warbaahinno maxalli ah iyo masaadiir madax bannaan ayaana warinaya in tobannaan masjid oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee alkhartuum iyo gobolka aljaziira oo lagu sii daray magaalooyinka umudurmaan iyo baxri iyo sidoo kale gobolka daarfuur ay la kulmeen waxyeello xooggan oo ka dhalatay duqaymaha laayaanka ah ee ay manaadiqdaasi ka geysanayaan maleeshiyaadka addacmu sariic weerarada tooska ah iyo kuwa duqaymaha ah ee ay maleeshiyaadka xamdaan doqlo xameeti ku bartilmaameedsanayaan masaajidda iyo goobaha lagu barto qur-aanka kariimka ah ayaa keenay in si kama dambeys ah ay u burburaan masaajid tiro badan kuwo kalena ay waxyeello soo gaarto halka ay maleeshiyaadka r s fna qaar kale oo masaajid ah ka dhigteen saldhigyo ciidan kadib markii ay ka manciyeen in ay dadka muslimiinta ah yimaadaan si ay ugu ogaan waajibka salaadda xilli uu maamulaha haayad ka shaqayso arrimaha diinta islaamka ninka lagu magacaabo aadam zakariya uu la hadlayey muuqbaahiyaha aljaziira ayaa waxa uu sheegay in saddex ka mid ah imaamyada masaajidda iyo tobannaan kale oo muslimiin ah ay ku dhinteen duqaymaha indhala-aanta ah ee ay maalmihii tegay ka geysanayeen maleeshiyaadka addacmu sariic magaalada alfaashir ee dhacda galbeedka dalka suudaan sidoo kale aadam zakariya ayaa tilmaamay in wadcigan iyo xaaladdan ka kan ee xilligan ka taagan dalka suudaan ay dadka reer suudaan ku dhex abuurayso walwal iyo cabsi aad u xeel dheer sababo ku aadan in maleeshiyaadka r s f ay xitaa ka badbaadi la'yihiin masaajidda oo weligoodba ahaa goobaha lamiciin bido nabadgelyadana loo doonto balse r s f ayaa sida uu sheegayo aadam zakariya halbeegan meesha ka saaray iyagoona goobihii cibaadada u beddelay saaxaad dagaal oo aysan qiiqa iyo ololkuba ka damin
لماذا تهدم مساجد الله سبحانه وتعالى مسجد يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى لماذا يهدم مسجد يدرس فيه الأطفال anagu ma naqaano sababta loo burburinayo masjidda oo ah guryaha allah subxaana wa tacaala masjidda lagu xusayo magaca allah subxaana wa tacaala maxaa loo beegsanayaa maxaa loo burburinayaa goobaha ilmaha lagu baro qur-aanka kariimka ah waxaan maalmahan la noolnahay falalka ceenkan oo kale ah mana awoodno keliya inaan dhahno mooye xasbuna allah wa nicmu lwakiil xasbuna allah wa nicmu lwakiil xasbuna allah wa nicmu lwakiil laa xawla walaa quwata ilaa billah salaada duhur ka hor ayay ahayd haddii aanu nahay muslimiinta ku dukanayay masjidka aradiif oo la duqeeyey waxaan ka sheeganaynaa xogaga addacmu sariic oo beegsanaya masjidda allah waxaan ka soo horjeednaa cudwaankan ay maleeshiyaadka doqlo ku hayaan masjidda allah ولا حول ولا قوة إلا بالله مواطني مسجد الرديف ندين القوات الدعم السريع على هذا العدوان القاشي على مسجد الله بيت الله ندين ونستنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله sida laga soo xiganayo aadam zakariya oo ah xoghayaha arrimaha masaajidda iyo awqaafta ee dalka suudaan masaajidda ku yaalay magaalada alfaashir oo ah magaalo aad u weyn ayaa waxa ay gaarayeen boqol labaatan iyo afar masjid iyo shan iyo sagaashan goobood oo lagu barto qur'aanka kariimka ah maleeshiyaadka r s f ayaana si dhammaystiran u burburiyey toban masjid kuwaasi oo aanan maanta lagu oogin salaada oo ah rukniga labaad ee diinta islaamka sidoo kale zakariya ayaa inta uu u warramayey muuqbaahiyaha aljaziira waxa uu daaha ka rogay arrin kale oo yaab leh taasi oo tooshka ku qabanaysa si taban oga faa'iidaysiga goobaha cibaadada ee ay caadada ka dhigteen maleeshiyaadka uu horkacaya maxamed doqlo xameeti waxa uuna zakariya sheegay in maleeshiyaadka r s f ay u adeegsanayaan qaar badan oo ka mid ah masaajidda ku yaala magaalooyinka dhacgalbeedka iyo waqooyiga dalka suudaan saldhigyo ciidan iyo baqaaro ay ku kaadsadaan hubkooda iyo gawaaridooda arrintan ayaana keentay in masaajidu burburaan dhanka kalena ay waayaan xurmadoodii ay siisay diinta islaamka sida ay sheegayaan guddiga xaafadda assaambraab ee ku taalla magaalada baxri oo dhacda waqooyiga caasimadda suudaan ee al khartuum maleeshiyaadka r s f ayaa duqayn ay ka geysteen masjid ku yaalla xaafadda assaambraab ayaa waxaa ku shahiiday labaatan qof oo ka mid ah dadkii ku sugnaa masaajidka iyadoona ay duqayntan ka dhalatay dhaawaca tobannaan kale oo ay diyaaradaha r s f dhiigooda ku daadiyeen gudaha masjidka ay duqayntu la beegsadeen si middan la mid ah xubno xog ogaal ah oo reer suudaan ah ayaa aljaziira net u sheegay beegsiga iyo dhimashada ku dhowaad toddoba qof xilli ay masjid ku yaalla xaafadda assalaam ee magaalada alfaashir ku oogayeen salaada fajarka diyaaradaha r s f oo xilligaasi masjidkan beegsaday ayaana nolosha dhaafiyey qaar ka mid ah dadkii musalliinta ahaa masjidkan ku yaalla xaafadda assalaam ee magaalada alfaashir islamarkaana ay beegsadeen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ayaa ahaa masjid jaamac ah dhanka kalena waxa uu dadka reer suudaan gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada alfaashir ooga dhignaa markas waxbarasho masjidkan oo la furay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayaana ilaa xilligan waxa uu ka dhignaa goob lagu daraaseeyo qur'aanka kariimka ah iyo culuumtiisa sidoo kale carruurta ka soo jeeda xaafadaha alradiif assalaam iyo baziinjah ayaana masjidkan qur'aanka ku baran jiray inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka ah sida ay caddaynayaan dad badan oo xog ogaal ah maleeshiyaadka r s f ee ay ku shaqaysatay dowladda imaaraadka ayaa beegsi toos ah waxa ay ku hayaan masaajidda iyo goobaha lagu barto qur'aanka kariimka ah iyadoona ay ilaa hadda caddayn sababta ay cadaawadda intan la eg oogu hayaan xameeti iyo xoogagiisa astaamaha ay leedahay diinta islaamka oo ay ugu horreeyaan masaajidda oo ah guryaha allah iyo goobaha waxbarasho axmed xuseen mustafa oo ah afhayeenka rasmiga ah ee xarakada la dagaalanka maleeshiyaadka hubaysan oo ka dhisan gobolka daarfuur ee dalka suudaan ayaa sheegaya in xajmiga xadgudubyada iyo gaboodfallada ka dhanka ah masaajidda ee ay geysanayaan maleeshiyaadka addacmu sariic ee qayb yar ka tahay cadaawadooda ka dhanka ah diinta islaamka iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka muslimka ah ee reer suudaan sidoo kale alraa'id axmed xuseen mustafa ayaa sheegay in xadgudubyada ay ku kacayaan maleeshiyaadka r s f ay iskugu jiraan duqaymo bareer ah oo ay ku beegsanayaan masaajidda si ay oga faaruujiyaan muslimiinta ku oogaysa salaada iyo afduub ka dhan ah imaamyada masaajidda si ay masaajidda ugu beddelaan saldhigyo ciidan oo ay ku kaadsadaan hubkooda arrintan ayaana sida uu axmed xuseen sheegayo ka dhigan wasaqayn lagula kacayo shacaa'irta diinta suuban ee islaamka falalka gurracan ee toddobaadyadii tegay ku kacayeen maleeshiyaadka addacmu sariic ee iskugu jira kuwa lagu beegsanaya masaajidda iyo madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ah iyo kuwo kale oo lagu laaynayo dadka muslimiinta ah ee reer suudaan ayaa ka dhigan qayb ka mid ah gaboodfalladooda xarka goostay ee ay la nool yihiin reer suudaan muddada kusii socota labada sano maleeshiyaadka r s f ayaana jaraa'imtoodan waxa ay gurmad maalgelin iyo mid maamulidba oga helayaan dowlado shisheeye oo ay ugu horraysa dowladda imaaraadka taasi oo ku caanbaxday burburinta iyo qalalaasaynta dhulalka muslimiinta وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي